masjidka toobe ee degmada buurtale ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gebagabeynayey soddonka jus ee tafsiirka qur-aanka kariimka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada culumo udiin odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada buurtale sheekh maxamed cabdiweli oo ka mid ah culummadii soo qabanqaabisay munaasabadda ayaa bulshada ugu baaqay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka kitaabka qur-aanka ah ee la dhammeeyey ee la akhriyey ee sheekhu uu ku bixiyey ee dadaalka badan ilaahay ha nagu anfaco subxaanahu wa tacaala waxaa la rabaa qur-aanka inaynu la noolaano inaynu baranno in aynu fahanno in aynu ku dhaqanno iyo in aynu ku camalfalno qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda lagu soo gebagabeynayay soddonka jus ee tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa bogaadiyey xafladan sharafta badan oo qaaliga ah oo ku sharafowday in la khatimay la taam yeelay kitaabkii qur-aanka ahaa oo se hadda sheekhu sheeghayay ka soo bilowday bismillaahi bada ugu horaysa kuna dhammaaday bada xaraf wixii siinka ah fasal cajaa'ib sheekhu noo sheeg wuxuu waxay ka dhigan tahay bas bay ka dhigan tahay macnaha tamma weeyaan maa sha allah waa ilaahay fadligiisa hawshaas ku ahaatay kitaabkii qur-aanka ahaa waqhtigii aan ku jiro siban aakhirka ah waqtulfitanka ah jaaniskankada qaaliga ah oo ah kitaabka ilaahay inuu intii lasoo bilaabay u dhammaaday alxamdu lilah waan leenahay waa nimco ilaahay ilaahay towfiiq iyo taysiirhana siiyo kitaabkaakaan ku dhammaaday oo kitaabka qur-aanka ahaa allaha na fahansiiyo yu gocaanfala allaha naga dhigo mar haddii tafsiirka dhammaaday cilmi ma harsana isaguu ku egyahay allaha na fahansiiyo kuyu gocaanfalna allaha naga dhigo ma raba inaan dheereeyo guud ahaan waxaan isfaraynaa ilahay cabshiisa subxaana wa tacaala waxaan rabaa inaan sheego cilmigii iyo culummadaa soo sheegtay xafladda kitaabka loo sameeyo kitaabuhu markay dhammaadaan la sameeyo safaro loo soo galo milo dheerdheer looga yimaado shay fiican waaye waa shay wanaagsan waa shay culimmadeennu samayn jirtay
waxaan aada ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galnay khamtiga kitaabka qur-aanka kariimka ah tafsiirkiisa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sheekh maxamed weli miisaankiisa xasanaadka allah ugu siyaadiyo masjidka toobe ee degmada buurtinle ayaa maalin kasta lagu qaban jiray soddonka jus ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana ka faa'iidaystay bulshada degmadaasi